الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسلك السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنه الأشقياء وبعد ولا ليال وقهرينت إلهي سبحانه وتعالى أيان أم هذه علينا أنا وافجيي in aanu ka sheekaysanno iskuna baraarujinno sheekhdiisii qayimka ahayd shuyuukhdii caalamka soo martay oo ugu waaweyneyd caalamka sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam hiyey sheekh ka mid ah in taariikhdiisa aanu ka wada sheekaysanno allihiina waafajiyey ayaan u mahad celinaynaa walilaahi alxamdu calaa dalik haddaba walaalayaal muxaadaradan oo muxaadaro noqon doonta musalsal muxaadarooyinka marka aanu samayno mar walbaba waxaanu ku eegi jirnay mawaadiic gaar ah oo marka aanu isleenahay bulshada islaamku way ka faa'iidaysan karaan hadda ka hor aanu qabannay waxaa ka mid ahaa caqaa'idka ahlusunna waaljamaaca iyo salafu saalix iyo radinta dadka ku been abuuranahaya salafu saalix oo tasjiilaad fara badan aanu ka samaynay waxaanu ka hadalnay mantu saaxib yacni muxaadaro ciwaankeedu yahay oo qofka ugu habboon oo saaxiib aada la noqonayso waa kuma waxaanu ka hadalnay cadaabu alqabri wa asbaabuh cadaabuulqabriga iyo sababaha keena waxaanu ka hadalnay alkabaa'ir dembiyada waaweyn iyo asbaabta keena waxaanu ka hadalnay taariku asalaati wa axkaamuh waxaanu ka hadalnay xijaabu almar'ati almuslima waxaanu ka hadalnay alixtifaalu nabowi sala allahu calayhi wasalama wa adilatuhu iyo mawaadiic fara badan haddaba muxaadaradeenna musalsalka ah oo halkan aanu ku soo gudbinayno waxay ku saabsan tahay nabda min xayaati wa taariikhi sayid axmed bni idriis qayb ka mid ah taariikh nololeedkii uu soo maray sheekheenii la oran jiray asayid axmed bnu idriis muxaadaradaasi marka guud ahaanba waxaa mawrid u ah ama saldhig u ah ee aan ka soo qaatay kitaabka la yidhaaho aniisu ljaliis fii tarjamati sayidi axmed bni idriis kitaabkaas uu qoray shaykhunaa wa ustaadunaa cuhmaan bnu shaykh cumar bnu shaykh daawuud kitaabkaas oo sheekheenna ustaadkeenna sheekh cuhmaan ibnu sheekh cumar ibnu sheykh daawuud uu aada ugu taxliiliyey uguna lafaguray taariikhda iyo tarjamada asayid axmed ibnu idriis haddaba marka maadaama kitaabkani uu yahay kitaab aada u qiimo badan soomaaliduna inta badan aysan wax aqriyin oo kitaabkaa waxa ka faa'iidaysan karaa kali ay yihiin dadka wax aqrin kara ama mutaalacada loo furay ayaa waxaan jeclaystay kitaabkaa in qaab muxaadaro ah aan ku soo jeediyo si dadweynaha islaamku guud ahaanba ay uga faa'iidaystaan haddaba marka waxaa marjico ah muxaadaraadkan guud ahaanba kitaabkaas magaciisa aan hore u soo xusay kitaabkaasina isaguna waxa uu ka soo qaatay taariikhda asayid axmed ibnu idriis kutub fara badan ou ka mid yahay almuntaqa anafiis alciqd annafiis iyo shuyuukhdii sayid axmed binu idriis oo uu ka soo qaatay fihras ulfaharis iyo mucjam almu'alifiin iyo kutub fara badanba haddaba marka walaalayaal dadka saalixiinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhan noloshoodii iyo taariikhdoodii oo ummadda loo soo gudbiyo waxay wax badan ka beddeli kartaa wacyiga islaamku maanta uu ku sugan yahay oo dib u dhaca akhlaaq xumada anshax xumada cibaado yarida qalbi qallaylka alla ka fogaashada hawada nafta raaciddeeda ee shaydaanka ah waxyaalo badan ee dibdhac islaamka u keenay ayaa wax badan ka beddeli kartaa taariikhaha dadka saalixiinta ah waxaa hadda ka hor siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ka duubay cajalado aad u fara badan baa la dhigay websiteka nuurulimaan waxa aan ka taariikheeyey saxaabadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo iyagana intooda badan la dhigay websiteka nuur daarna laga sii daayey idaacadaha muqdisho marka maadaama intaas aan ka taariikhiyey waxaan jecelahay maantana aan wax yar aan ku nuursanno si qalbigeennu ugu iftiimo taariikhdii iyo noloshii uu soo maray asayid axmed bnu idriis haddaba waxaad garanaysaan walaalayaal maxaa ku sugan qof horay yacni u dhintay in laysaga sheekeeyo maxaa faa'iidooyinoo ku jira ayaa qofku isweydiin karaa faa'iidooyin ku jira walaalayaal waxaa weeye qofkaasi maadaama uu yahay qof ilaahay awliyadiisa ka mid a ee alla uu doortay ee saalixiinta ka mid a ka sheekayntiisu waxay kugu abuuri kartaa nahda iyo horumar in cibaadada aad ku samayso ood isbeddesho maadaama qof adiga kula mid a ee xagga dhiigga adiga aad ku shaqayso oo kale ku shaqeeya lafaha iyo maqaarka adigu aad iska saaran tahay oo kale intaasoo kale laga abuuray intaasoo culuum ah iyo intaasoo cibaadaad ah maadaama uu sameeyey qofku wuxuu isdhihi karaa adiguna tiigso qofkaasoo kale si aad u noqoto waxaad garanaysaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam in looga qisayn jiray oo looga sheekayn jiray ambiyadii iyo rusushii ka horreysay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa ka ilaahay ku yidhi wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabbitu bihi fu'aadak yacni waxaanu kaaga qisoonaynaa ambiyadii iyo rusushii adiga kaa horreysay si qalbigaaga aanu u sugno qalbigaaga si aanu u sugno ambiyadii kaa horreysay iyo rusushii kaa horreysay ayaanu kaaga sheekaynaynaa si qalbigaagu u dego marka yacni xayaatu saalixiin iyo taariikhu saalixiin sida ayadda aanu ka qaadanayno dadka wan wanaagsan ee laga sheekeeyo waxaa laga qaataa altuma'niina alqalbiya xasilooni qalbiga ayaa laga faa'idaystaa oo qalbigaaga ayaa ku degahaya qalbigaaga ayaa ku nuurahaya qalbigaaga ayaa ku geed ayaa maraajic fara badan waxay ka soo guuriyeen imaamkii weynaa an bnu cuyayna inuu yidhi cinda dikri الsaalixiina tanzilu raxma sufyaan bnu cuyayna wuxuu yidhi dadka wanaagsan markii laga sheekeeyo naxariista ayaa soo degta naxariista ayaa soo degta dadka wanaagsan markii laga sheekeeyo saasuu dhihi jiray sufyaan ibnu cuyeyna haddaba warkaas inuu sufyaan ibnu cuyeyna yidhi waxaa sheegay xaafid cabdiraxmaan ibnu ljawsi kitaabkiisa la yidhaha sifatu safwa juska koowaad lambarka afartan iyo shan waxaa kaloo hadalkaas sufyaan ibnu cuyeyna ka soo guuriyey xaafidka weyn ibni casaakir kitaabkiisa la yidhaha tabyiinu kadib ilmuftari waxaa kaloo hadalkan sufyaan ibnu cuyeyne ka soo guriyey alxaafid asakhaa-wi kitaabkiisa uu uga tarjameeyey alimaamu nawowi safxa khamsa wa khamsiin safxada konton iyo shanaad intaa maraajicdaas oo dhan waxay isku waafaqsan yihiin oo isku raaceen in sufyaan ibnu cuyeyne uu yidhi cinda dikri saalixiin tanzilu raxma dadka wanaagsan markii meesha looga sheekaynaayo naxariista ilaahay ayaa ku soo degta ayuu yidhi marka waxyaalahan uga sheekaysanayno faa'iidooyinka waxaa ka mid ah in aanu ku dayanno waa ka ilah yidhi ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadih kuwaasi waa kuwii ilaahay hanuuniyey ee adiguna hanuunkooda ku dayo marka ku dayashada dadka ilaahay hanuuniyey lagu daydo yacni nusuusta qur-aanka ku soo aroortay marka numuudaj iyo tusaale inay inoo noqdaan waa faa'idada koowaad faa'idada labaad in qalbigeenna uu ku dego tan saddexaad meesha goobta looga sheekaynayo in naxariistu ay ku soo degayso sidaas oo kale alimaamu nawowi raximah allahu tacaala kitaabkiisa bustaanu alcaarifiin waa kii ku yidhi karir calaya faxadiiduhum yujli alfu'aada asaadi wuxuu yidhi imaamu nawowi ku celceli ka sheekaynta dadka wanaagsan leannahu dadka wanaagsan ka sheekayntoodu waxa uu saafigareeyaa qalbiga miriroobay qalbiga daxalaystay ayuu saafigareeyaa buu yidhi ka sheekaynta dadka wanaagsan oo laga sheekeeyo sidaas awgeed ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyey dad badan oo saalixiina wuxuu nabigu ka sheekeeyey jurayj bani israa'iil ninkii reer banu israa'iil ahaa oo cibaadada badnaa oo saalixa ahaa saxaabada nabigu waa uga taariikhiyey waad garanaysaan markii yacni isagoo salaad ku jira hooyadii ay u yeertay oo hooyadii markuu ajiibi waayey ama hadalkeedii uu maqli waayey ay habaartay ku tiri allaahuma laa tumithu xataa turiyahu oo karaamadii cajiib kale ay ka dhacday oo naagu intay tiri waa iu uureeyey oo zine iga dhalay sheekha waa kii intuu soo weyse qaatay cunuggii yidhi wariya aabbaha waa ku maxkana ima dhalin marka yacni hadalladaas oo dhan wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkaa wan wanaagsan saxaabada uga sheekayn jiray in lagu daydo hadyigooda ka saalixiinta aanu ka sheekaynayno nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa uga sheekayn jiray jurayj bani israa'iil oo weliyan min awliyaa illaahi ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waad arkaysaan inta saalixiinaho ilaahay uu ku soo hadal qaaday maryama bintu cimraan waad garanaysaan suurad dhan ayaa lagu magacaabay suuratu maryama gabarh saalixadee caabidada ayay ahayd waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni uga sheekeeyey ninkii nabiyullaahi sulaymaan karaamada yaabka leh yacni tusiyey oo carshigii gabadhii balqiise la dhihi jiro boqoradda ahaa sariirteedii yidhi waa soo xambaarahayaa nebiyullaahi sulaymaanow oo yamanan ka soo xambaarahay waa waddan kale ilmilicsi indhaha markii sidaa aada u furto intaadan isku celin indhahaydadan isku laabin aan keenahayaahuu yidhi masaafadaa dheeruu ka keenay ninkaas ilaaha ka taariikheeyey saalixa ah ee qur-aankiisa ku sheegay qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka darfuk ishaadu intaysan melecsanaan kuu keenahaya wer sariirta haweentaas ay ku fariisan jirto marka saalixiinta laga sheekay waxaan uga dayanaynaa ilaahay rasuulkiisa sala allahu alayhi wasalam oo ka sheekeeyeen dad badan ee saalixiinta ka mid ah midda kale sheekii la dhihi jiray bishru alxaafi bishru bnu alxaris alxaafi wuxuu dhihi jiray ina qawma mowtaa taxya alquluubu bidikrihim وإن قوما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم وحده جري بشر الحافي dad badan oo dhintay ina qowma mowtaa taxya alquluubu bidikrihim taxyaaw wa ina aqwaama axyaa taqsu alquluubu biru'yatihim wuxuu dhihi jiray bishrulxaafi dad badan oo dhintay ayaa quluubtu ku noolaataa markii laga sheekeeyo salafu saalixuu ka mid ahaa bishrulxaafi dad badan oo noolna markii aada aragtaa qalbigu ku qallalaa buu yidhi qolo fiirsa dad dhintay ka sheekaynta laga sheekeeyey maadaama saalixiin ay ahaayeen dadkaa ku dayanhayo qalbiga ku noolaanayuu yidhi dad badan oo noolna markaad u jeedo ayaa qalbigu ku qallalahayaa buu yidhi qofkii doonaya hadalkaa ha ka fiiriyo kitaabka la yidhaha tahdiid taariikh dimashqa juska saddexaad lambarka laba boqol afartan iyo labo marka sidaas awgeed ayaanu uga sheekaynaynaa sheekhan jaliilka ah ee weyn ee ka mid ah awliyada ilaahay uu doortay dadka wan wanaagsanaa waxaanu ka bilaabaynaa marka sheekha taariikhdiisa asayid axmed ibnu idriis milaaduhu wa mansha-uhu sheekhu xaggee ku dhashay waddankeese ku soo barbaaray sheekha waxa uu ku dhashay magaalo la yidhaaho maysuura ee ka mid ah dhulkan la yidhaaho faas magaalada maysuura ayuu ku dhashay wuxuuna dhashay sheekhu kun boqol lixdan iyo saddexdii sida uu qoray kitaabka la yidhaha almuntaqa nafiis laakiin kitaabkan la yidhaha alaclaam ee sheekha la yidhaha zirikli uu qoray oo dhowrka mujallad gaarahaya ee isaguna sayid axmed ka taariikhiyey iyo kitaabkan la yidhaha mucjam almualifiin iyagu waxay qoreen sheekhu inuu dhashay kun boqol toddobaatan iyo labadii marka farqi yara udhexeeya taariikhii hore iyo kan mutaqanafiis wuxuu qoray kun boqol lixdan saddexdii inuu sayid axmed uu dhashay aclaamka zirikliga uu leeyahay iyo mucjam almualifiin labada kitaabna waxay qoreen sheekhu inuu dhashay kun hal boqol toddobaatan iyo labadii sheekha marka asayid axmed ibnu idriis qur-aanka isagoo da-diisu aad ay u yar tahay ayuu ku xafiday magaaladii uu ku dhashay ee la odhan jiray maysuura kabacdi sheekhu waxa uu bilaabay isla markiiba inuu cilmiga barashadiisa uu bilaabo ayuu guda galay sheekha waxaa kunyadiisa la odhan jiray abilcabaas abilwafaana waa la dhihi jiray abi waxaa kaloo lagu naynaasi jiray ashifaa abtirsigiisa abtirsiga asayid axmed isaga waxaa la dhihi jiray axmed aabihiina waxaa la dhihi jiray idriis awowgiina maxamed awowgiisa kale cali awowgiisa kalena axmed marka waxaa la dhihi jiray ibnu idriis ibnu moxamed ibnu cali ibnu axmed ibni abi cabdillaahi moxamed ibni abi moxamed cabdillaahi shariif ibni ibraahim ibni cumar ibni axmed ibni cabdiljabbaar ibni moxamed ibnu yamlux ibnu mashiish ibni abi bakrin ibni cali ibn buxarama ibnu ciisa ibnu salaam ibnu marwan ibnu xaydar ibnu moxamed ibnu idriis alaskar ibnu idriis alakbar ibnu cabdillahi alkamil ibnu alxasan almuhana ibnu sayid xasan ibnu caliy ibni abi aalib karama allahu wajhah halkaas wuxuu ka galaa xasan oo uu dhalay sayidina caliy ibni abi aalib gabadhii faadimana ay dhashay ayuu ku abtirsadaa asayid axmed ibnu idriis sidaas ayuu wuxuu ku yahay sayid axmed ibnu idriis shariifun xasaniyun dadka yacni soomaalidu ay u yaqaanaan ashraafta ayuu ka mid ahaa asayid axmed ibnu idriis haddaba waxaanu gelaynaa yaa cilmiga sheekh ugu ahaa yuu wax ka bartay sheekhu yuu wax ka faa'iidaystay sheekhu shuyuukhda ugu waaweyn ee uu wax ka bartay waxaa ka mid ahaa sheekhii la dhihi jiray moxamed ibnu taalib ee caanka ku ahaa ibnu sawda moxamed ibnu taalib oo caan ku ahaa ibnu sawda ayuu wax ka bartay sheekhu asayd axmed ibnu idriis sheekhaas ibnu sawda caanka ku ahaa wuxuu ka bartay alumahaatu sita kutubta axaadiista umahaatu sitaha ah bukhaariga muslimka abu daawuudka tirmidiga nisaa'iga ibnu maaja lixdaas kutub ee laysku yidhaaho alumahaatu sita ee axaadiista nabigeena laga soo guuriya sala allahu calayhi wasalam ayuu ka bartay haddaba marka waxa la yaab leh dadka qaar ee laga dhaadhacsiiyey yacni tasawufku wuxuu ku dhisan yahay jaahilnimo oo culimmada suufiyadu waa dad aan waxba garanaynin ee un iska xadxadreeya waa been abuur taariikhda laga been abuuranayo taariikhda aanu ku haynaa taariikhan la yidhaha aniisuljaliis ee uu qoray ustaaduna wa murabbiyina wa daawuud wuxuu ka soo guuriyey sheekhu sheekh cusmaan muntaqa nafiis kitaabka la yidhaha macruufka ah ee mutadaawil bayna talaba ah ayuu ka soo guuriyey taariikhaas wuxuu dhigahayaa sheekhaas yacni muasisu طariiqa alaxmadiya ah umahatusataha inuu ka akhristay ibnu sawda haye markaasa lagu leeyahay dee suufiyadu waa dad iska xadreeya waxba aan garanay marka dadkaas waa dad yacni been looga sheegay taariikhana laga been abuurtay midda kale waxaa dadka suufiyada iyaga nafsadooda aan ku boorinahay inay aada u akhristaan umahatusataha leanna waad arkaysaan oo sheekhii aasaasay adariiqa alaxmadiya asayid axmed ibnu idriis waxaa noloshiisa yacni uu ku bixin jiray daraasinta barashada iyo akhrinta umahatusataha marka dadka qaara waxay u arkahayaan dadkan mubtadicada ah in yacni axaadiista loo daayo iyaga war axaadiista annagaa uga habboon dadkiina suniyiinta ah ayaa uga habboon mubtadica inay axaadiis akhristaan leannahu raadkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo saxa waxaa ka tarjumahaya dadka ahlu sunna waljamaaca ah marka shuyuukhdiinni maadaama sidaas ay u akhrisan jireen axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam waa in xoogga la saaro laa siyama fi hada alcasri aladi qad kafurat fiihi albidac waalmukhaalafaat alsharciya xilligan yacni matalba ma laha oo qof walba uu ku leeyahay daliil la kaalay masalada aada hayso marka sheekhan oo sayid axmed ibnu idriis sheekhiisa ahaa oo ibnu sawda la dhihi jiray taariikh ballaaran ayuu ku leeyahay kitaabkan la yidhaha alaclaam oo zirakli uu leeyahay waxaa kaloo ka taariikheeyey cumar ridaa kaxaala kitaabkiisa la yidhaha mucjam almu'alifiin waxaa kaloo ka taariikheeyey sheekha la yidhaha cabdulxayi ibnu cabdilkabiir kitaabkiisa la yidhaha firas ulfaharis ayuu uga taariikheeyey kitaabka firas ulfaharis la yidhaha asayid axmed sheekhiisii oo la odhan jiray ibnu sawda wuxuu ku tilmaamay inuu yidhi huwa shaykhu aljamaaca bifaas alcallaama almuxadith alsaalix almucamar imaamu fuqahaa'i almaqrib saasuu ku tilmaamay wuxuu yidhi fuqahada maqribka sheekhoodii wey ibnu sawda waa nin saalix ee cibaado badan u ahaa ee cilmi badan ayuu ku tilmaamay yani talaamiiddiisa ka mid ahaa ibnu sawda sheekhan la yidhaaho murtada zabidi ee qaamuuska sharxay oo kitaabkan ixyaa culuumiddiin isagana sharxay kitaabkan la yidhaha itxaafu saada itxaaf ayaa talaamiiddiisa ka mid ahaa ibnu sawda talaamiiddiisa oo markuu alfiyadiisa oo sanadka ah uu murtada zabidi uu ka hadlahayey shuyuukhdiisuu ku soo daray wuxuu yidhi wa minhum moxamed bnu taalibi attaawidi alcadlu dilmawaahibi ra'iisu faas kaashifu alguyuumi وعالم المنطوق والمفهوم إليه في بلاده يشار عليه في المعارف المدار صحبته في مصر في وفادته فجاد بالكثير من إفادته أجازني بكل ما يرويه من كل ما يفيد أو يمليه مركز شيوخ دي سعيو كتري شخص وحكمده ابن الساد ابن سودة وسي أحمد الشيخ سياه كتبت أؤلفه وحكم لها كتاب كل زاد المجد السعري وحاشية وصاري صحيح البخاري أفر مجلد وكلا wuxuu kaluu tacliiq uu saaray kitaabka saxiixu muslima wuxuu kaluu xaashiye uu ku leeyahay abu daawuud wuxuu kaluu leeyahay kitaab la yidhaha mashaariqu sancaani mashaariqu saqaani wuxuu kaluu tacliiq ku sameeyey kitaabka la yidhaha ashamail wuxuu sharxaan leeyahay kitaabka la yidhaha mashaariqu saqaani sharaxuu ku leeyahay arbaciinka imaamu nawowi isagana wuu sharxay ibnu sawda sheekha la yidhaha wuxuu aada ugu dadaali jiray akhrinta akhrinta kitaabkan saxiixu albukhaari ilaa afartan goor wax ka badan uu akhriyey waxaa la yidhaha sheekhan ibnu sawda kama tegi jirin akhrinta saxiixu albukhaari waa sayid axmed sheekhiisii gaar ahaan bisha barakaysan ee ramadaanka intuu soo bilaabo ramadaanku markuu bilowdo ayuu ramadaanku markuu dhammaadana khatimi jiray saxiixu albukhaari waxuu kaluu akhrin jiray sunan abi daawuud wuxuu kaluu akhrin jiray kitaabka la yidhaha shifa jaamicu sagiirkuu akhrin jiray burduhu akhrin jiray hamziyadu akhrin jiray tasiilka muqniga kaafiyada shaafiyada sunuusiga waraqaadka jamcu jawaamica xikamka iyo kitaabka la yidhaha alrisaala oo iyada uusanba ka tegi jirinba risaalada mar walba uu akhrin jiray waxaa kaloo jaamicu alashar uu ku akhriyey السيد أحمد الشيخ ابن سعود الذي جرى كتاب كان لراء الموضع كتب فربضا أي آخرين جرى وحكى كم لها السيد أحمد بن إدريس شيخ سي شيخ الذي جرى الشيخ عبد الكريم اليازغي أيا كم لها شيوخ لسه waa sheekh xifdigiisa aada lala yaabo ayuu isaguna ahaan jiray waxaa kaloo ka mid ahaa shuyuukhda sayid axmed ibnu idriis asheekh cabdulwahaab attaazi oo sida kitaabka muntaqa nafiiska uu qoray lambarka siddeed iyo toban uu ku qoray asayid axmed ibnu idriis saxiixu albukhaari wuxuu ka warin jiray sheekhiisa mucamarka ahaa cabdilwahaab ataazi ayuu ka warin jiray marka weliba sanad caali ah oo aada u sarreeya ayaa sayid axmed ibnu idriis saxiix albukhaari uu haystay markii la fiiriyo dariiqa uu ku warinaayo oo uu ka warinayo cabdilwahaab ataazi lannahu sayid axmed ibnu idriis iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u dhexeeyey markii la fiiriyo axaadiista hulaatiyaat albukhaari saddex iyo toban nin bis aa u dhexaysay sayid axmed iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam asayid axmed ibnu idriis cilmigiisii iyo aqoontii baaca dheer uu ku islaamka asayid axmed ibnu idriis wuxuu ahaa bad aan xeeb lahayn xagga aqoonta cilmiga diinta markii la yidhaha wuxuu ahaa calanka u haya aqoonta islaamka wuxuu baaca dheer ku lahaa fununta islaamka guud ahaanba haddii ay tahay fiqiga tafsiirka xadiiska usuul ulfiqiga iyo carabiyada culumta islaamka marka waxaa la yidhahaa kutubta taariikhdu ay qoraan waxaa la yidhahaa qof kasta ee weli ilaahay ka mid ah ee saalixiinta ah magacyada ilaahay magac ka mid ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala magacaas macnihiisa wax ka siiyey laakiin asayid axmed ibnu idriis magaca ilaahay ee alcaliim ayaa ilaahay wuxuu ka siiyey macnaha magacaas uu xambaarsan yahay oo cilmiga ah cilmiga ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala intii bini aadanba ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qeyb ka siiyey asayid axmed ibnu idriis waxaa ku sugnaa kitaabkan la yidhaha almuntaqa nafiis inuu yidhi sheekhii qaadiga ahaa xasan caakish kitaabkiisa cuquudu durar wuxuu ku yidhi asayid axmed ibnu idriis waxaan ka qaata uu yidhi saddexda madhab madhabka shaafici madhabka imaam axmed madhabka abi xaniifa saddexdaas madhab isagaan ka bartay uu yidhi imaam axmed ibnu xambal waxaan ka bartay imaam sayid axmed ibnu idriis marka halkaa waxaad ka ogaanaysaa in madhab kasta ee madaahibta xilligaa jirtay ka mid ah baac dheer uu ku lahaa asayid axmed ibnu idriis waxaa kaloo qaadigaas xasan caakish la yidhaha uu sheegay axaadiista qaybo badan inuu ka bartay asayid axmed ibnu idriis oo axaadiista uu akhrin jiray asayid axmed axaadiisuu sayid axmed ibnu idriis akhrin jiray waxaa ka mid ahaa saxiixu albukhaari saxiixu muslim sunan abi daawuud sunanu tirmidi sunanu nisaa sunan ibnu maaja iyo kutub kale sida jaamic usuul kitaabka la yidhaha oo kale marka meeshaa waxaa ku baaba'ahaya hadallada dicaayadaha laga faafiyey culimada tasawufka ee laleeyahay waxay ahaayeen dad iska xadreeya uun oo noqon diinad lahayn taasoo been abuur ku ah taariikhda islaamka leanna kutubtan taariikhda ah waxaa hadda maaragtaaye aada ka maqlaysaa in sayid axmed ibnu idriis uu sunanta isagu akhriyi jiray marka dadka suufiyaasha ah ee xilligan joogana waxaa ku habboon in ay ku daydaan saadaadkooda iyo shuyuukhdooda oo iyaguna sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo daraasaynta ummahaatu idriis ummahaatu sita uu daraasayn jiray oo aan loo fahmin oo loo gad in iyagu axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ay jiyaan in isxijintooda aan lagu kadsoomin oo la ogaado dad mubtadaca ah ee iyagu khilaafay hadyigii nabiga inay yihiin sala allahu caleyhi wasalam ee laga badsado sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam looga hormaro aqoonta axaadiista sida diinta kaleba looga hormaray waxaa kaloo aan ka qaatay buu yidhi sheekhaas qaadiga ah ee la yidhaha xasan caakish asayid axmed wuxuu i akriy u yidhi cilmiga tasawufka waxaan ka qaatay uu yidhi cilmiga caqiidaha guud ahaan markaa sayid axmed ibnu idriis wuxuu ahaa sheekh aada baac dheer ugu leh aqoonta diinta islaamka ah wuxuu asayid axmed ibnu idriis uu kulmiyey sida kitaabkan yacni muntaqa nafiis safxadiisa kontonaad ku sugnaa cilmiga daahirka ah iyo midka baatinka ah labadaba wuu kulmiyey wuxuu kaluu aqoon dheer uu lahaa qur'aanka iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam riwaayatan wa diraaya kashfan wa taxqiiqa waxaa dhacay hadda ka hor sida muntaqa nafiisku uu ka soo guuriyey kitaabkan hadda horteeda yaalle aniisuljaliis wuxuu muntakhanafiis ka soo guuriyey inuu yidhi ashaykh ibraahim arashiid markii asayid axmed ibnu idriis uu soo galay magaalada la yidhaha zabiid ee yeman ku taalla culimmadii yemanta ugu waaweynaa ayaa sheekha u yimaadeen sida cabdiraxmaan oo ahaa muftigii zabiid subax iyo galab walba sheekha fadhigiisa ayay iman jireen waxayna ka dhegaysan jireen culum aada loola yaabo su-aalo ayay weydiin jireen ku saabsan diinta islaamka markaasuu wuxuu uga jawaabi jiray wax aad loola yaabo oo qaraa'ib iyo nafaa'is ah waxaa dhacda mararka qaar in su-aalo ay soo weydiiyaan inta su-aalaha aysan weydiin dadka ayaad ii wataa hiblaayaha intuusan ku dhawaaqin sheekha ilaahay uu fahamsiinayo oo u sheegayo su-aashaas ayaad rabtaa inaad i weydiiso markaasuu uga jawaabahay waxaa ka mid ahaa culimmada yamanta waxyaalaha ay asayid axmed ina almuslimiina waalmuslimaat waalmu'miniina waalmu'minaat aayaddaas noo fasir ayay yidhaaheen ee ku jirta suurat alaxzaab asayid axmed ibnu idriis kow iyo toban maalmood ayuu aayaddaas fasirayay halkaas aayad kow iyo toban maalmood uu fasirayay subxii iyo galabtii subxii iyo waxaan leeyahay iyo ceshihii cashar kasta ee aayaddaas uu tafsiir ka bixiyana wuxuu la iman jiray waxyaalo lala yaabo oo horay aysan u maqlin shalay macaanidii aayadda uu ka bixiyey qaacidooyinka uu ka bixiyey mahane macaani iyo qawaacid cusub ayuu haddana ka bixiyaa markaasuu markii dambe sheekhu dadkii yidhi aayaddan noo fasir intuu sidaa u fiiriyo wuxuu yidhi ilaahay hadduu cumrigeenna dheerayn lahaa cumrigeenna hadduu ilaahay dheerayn lahaa ilaa qiyaamaha halkan aayadan aan qaacidadeeda wadi lahaa yuu yidhi iyo inta tafaasiiroo ku jirta ilaa qiyaamaha anigoo wuxuu yidhi tafsiirkii hore aanan dib u soo celinayn macno cusub ilaahay uu iga furaayo subxaanahu wa tacaala waxaa ku sugnaa kitaabkan la yidhaaho alciqdu nafiis culimada maka inay mar ay sheekha u yimaadeen maka almukarama culimada degan iyagoo sheekha imtixaanaya axaadiis mawsuula iyo maqduuca iyo mid daciifa iyo mid saxiixa axaadiistii ayay asaaniiddoodii isugu khaldeen markaas yidhahan kala saar axaadiistan wixii saxiixa wixii daciifa wixii mawsuula iyo wixii maqduuca kala saar markii ay culimmadii meeshii usoo fadhiisteen sanad walba xadiiskiisii ayuu dib ugu celiyey waana kala shaandheeyey axaadiistii tanina waa daciif tanna waa saxiix tanna waa mawsuul tanna waa maqduuc ayuu kala yidhi marka sidaasa waxaa looga baahan yahay walaalayaal dadkii saadaadka ahaa ee ahlullaahiga ahaa oo tasawufka ku hormaray sida axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u yaqaaneen waxaa la rabaa maba la gaari karo dadkaas in raadkoodii la raaco oo nin walba oo suufiya uu isku dayo inuu axaadiista midkooda saxiixa kan daciifka kan maqduuca kan mawsuulka kan marfuuca kan maqduuca inuu kala fahmo oo uu kala saari karo ila waxa suufi lagu yahay waxaa weeye alimaam اljunaydi raximah اllahu tacaala sayidu suufiyati cilma wacamala wuxuu dhihi jiray camalunaa hada mushayadu bilkitaabi wasuna annaga camalkeenna tasawufka ah wuxuu ku dhisan yahay kitaabka iyo sunnaha qofkii marka kitaabka iyo sunnaha iyo shareecada islaamka aan aqoon u lahayn loogama dayan karo cilmiga tasawufka suufina lama dhihi karo imaam hogaamiye tasawufkana ma noqon karo sidaasay yani ay dhihi jireen culimmadii waaweynaa uu ka mid yahay junayd albaqdaadi marka waxaa loo baahan yahay qofka yacni tasawufka ama suufinimada sheeganaya inuu aqoon dheeraada iyo baac dheer uu u leeyahay diintiisa islaamka ah uu xambaarsan yahay maadaama hadda aada garanaysaan asayid axmed ibnu idriis magaalada maka almukarama markii uu tegey in lagu imtixaanay axaadiis mawsuula maqduuca iyo daciif iyo saxiix dhammaantoodna uu kala shaandheeyey sheekhu saasay ahaayeen dadkii hore ee saadaadka ee tasawufka sidaasay ahaan jireen waa in marka raadkooda la raaco ayagiina lagu daydo waxaa jirtay sheekhan la yidhaha axmedu saawi ee tafsiirkan jalaaleynka xaashiyadiisa iskale dadkii ahlu maka ee maka deganaa ayuu waxay ku booriyeen hadda ka hor sayid axmed binu idriis imtixaanay yidhaaheen bal inuu wax yaqaanya in kale sheekh saawi ayay ku leeyihiin markaas ayuu wuxuu sameeyey dhowr mas'ale markuu weydiiyey axmedu saawi sheekha dhowrkii mas'alena guud ahaan uu uga jawaabay dhammaantood uu wada jawaabay ayuu markii dambe sheekhu wuxuu ku yidhi yaa saawi dac canka hada wacajil bilmasiiri ila almadiina faqad qaruba waktuk sheekh axmed saawiyow su-aalahan faraha badan ha isku mashquulina iska daa si deg dega magaalada madiine u aad wakhtigaaga yaa soo dhowaaday dhimashadaadii markaasuu sagootiyey sheekhu waa baxay magaalada madiina almunawara markii uu gaaray isla markiiba axmed saawi wuu geeriyooday raximahu allahu tacaala marka taas yacni laba nuqdo in sheekha raximahu allahu tacaala uu baac dheer cilmiga diinta uu lahaa iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaalo waaweyn uu ku karaamayste ku karaameeyey oo karaamaadkiisa ay ka mid ahayd in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu taalacsiiyey waxyaalaha qofka mustaqbalkiisa ku dhici doona in ilaahay uu taalacsiiyey waxaa kaloo jiray hadda ka hor munaadaro ama dood dhex martay asayid axmed ibnu idriis iyo qolo mubtadica ah oo mubtadicadan wahaabiyada la yidhaah ku dhex martay magaalo la yidhaha casayr meeshaas hadda ka hor ku da qofkii raba doodaas oo faahfaahsan kitaabkan hadda anigu muxaadarada aan ka jeedinayo aniisuljalis la yidhaha wuxuu ka soo xirtay nin la yidhaha xasan ibnu axmed caakish ee geeriyooday kun laba boqol sagaashankii ayaa doodaas qoray sayid axmed iyo dhex martay ninkaa mubtadica ah kitaabkan aniisuljalis kitaabka uu ka soo xirtay sheekha uu ka soo xirtay ee la yidhaha xasan bin axmed caakish dadka la doodayay sayd axmed waxay ahaayeen saddex naasirulkabi iyo cabdullahi ibnu saruur cabdullahi ibnu saruur iyo cabaas ibnu moxamed alrafiidi saddexdaas nina loo soo diro layidhi la dooda sheekh waxaana saddexda nin la socday mubtadicada ah jamaaco iyaga ayidsan doodii marka waxay ku bilaabatay qoladii mubtadicada ahaa nin ka mid ahaa wuxuu yidhi asayid axmed maxaa loo yidhaahuu yidhi sheekhaan horta sayid maba banaano waxaan ilaahay dhahayn in la dhehe maba banaanuu yidhi waxaan ilaahay dhahayn in sayid la yidhaho ma dhahdaanuu yidhi shariif axmed maadaama nin asharaafa uu yahay shariif axmed dhahuu yidhi ama axmed bin idriis iska dhahuu yidhi sayidka ka daaya markaasu wuxuu yidhi sheekhu wuxuu ku yidhi sow nabigu calayhi salaatu wasalaam wiilkii awowaha u ahaa oo faadima ay dhashay oo xasan la dhihi jiray sow ma uusan odhanin ina bnii haadaa sayid wiilkaygan yar waa sayid marka xadiiskaas waa xadiis bukhaari iyo kayrkiisu ay warinayaan wuxuu tilmaami qofka ahlulkhayrka in sayid la odhan karo sowse nabigu calayhi salaatu wasalaam kuma dhihin sacd ibnu mucaad markii uu soo socday ansaartiisuu nabigu kuma dhihin calayhi salaatu wasalaam quumuu ilaa sayidikum sayidkiina u istaaga soo ma dhihin marka masaladaas sidaas ayuu aada ugu taxqiijiyey sheekhu markaasuu wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahay la odhan jiray naasirulkabi hadalkiisii wuxuu ku bilbilowday wuxuu yidhi dadku waxay ku jiri jireen jaahiliyo asnaam ayay caabudi jireen xaaraamta ayay xalaal u yaqaaneen waxaana dadkii jahliga ka saaray sheekh moxamed bin cabdilwahaab markaasuu sayd axmed bin idriis wuxuu yidhi war maxaad u dhihi weysay intaad maxamed bin cabdilwahaaba dad jahli ka saaray leedahay ilaahay wuxuu soo saaray rasuulkiisa uu doortay ee maxamed bni cabdillaah isagaana dadka jahliga ka saaray ayaa jahliga ka saaray markaasuu ninkii kabdi ahaa ee mubtadica ahaa wuxuu gaalnimada weyn waxay kala gaartay adduunka oo dhanna waxa ay ka ridoobeen islaamkii qorraxdu meesha ay ka soo baxdo dadkii way gaaloobeen uu yidhi haddii uusan jiri lahayn sheekh moxamed bin abd bin cabdilwahaab dadku mugdigii ku jiri lahaayeen markaasuu wuxuu ku yidhi asayid axmed ibnu idriis ummadda maxamediyada oo dhammaantood lagu wada xukumo gaalnimo taas waxaa ka hor imanahaya adilada iyo axaadiista go-an oo ka sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna nabigu ka warramay buu yidhi ummaddiisu inay tahay ahlujannaha niskood ahluljannaha niskood in ummaddiisu ay tahay ayuu nabigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam oo ummaddiisu ayagoo ummado fara badan naga horreeyeen oo aan cadad lahayn ayaa ummadda muxamediyadu ay nis ahlujanno tahay marka aduuna waxaad leedahay ummadda nebi maxamed oo dhan waa ridowda marka niyahow hadalkaaga ku miisaan miisaanka sharciga ee hees ka hadle ayuu sayd axmed ku yidhi wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahaa ee naasirulkabi adiga sayd axmedo waxaad aaminsan tahay caqiidadii ibnu carabi ibnu carabi oo qabay ifkaan waxa joogaa waa ilaah bis oo wax kaloo jiraa ma jiraan eeyuhu waa ilaah doofaaradu waa ilaah dadku waa ilaah ninkii qabay caqiidadiisaad aaminsantahay markaasuu wuxuu ku yidhi sayid axmed ibnu idriis ibnu carabiga aad cayayso wuxuu geeriyooday lix boqol soddon iyo siddeeddii taariikhii hijriga adiga iyo ibnu carabi waxa idiin dhexaysa wax ka badan shan boqol oo sano ayaa idiin dhexaysa sidee ku ogaasatay inuu hadalkaas yidhi inuuse caqiidadaas aaminsan yahay maadigaa la kulmay oo warkaas ka soo wariyey sidee ugu been abuuranaysa sidee xalaal xalaal kuugu noqotay aada ku tuurto annagu waan hubnaa inuu ibnu carabi islaam uu ahaan jiray marka wax xaqiiqaahee dhaba haddii aadan la imaanin gaaldris markaasuu wuxuu yidhi ninkii mubtadica ee naasirulkabi caqiidada ibnu carabi aan ka sheegahayo kutubtiisay ku qoran tahay si saxay maxaad u inkiraysaa sayd axmedow markaas oyaa kuu sheegay waxaa dhici karta in kutubta dad cadowgiisa ay ku qoreen ee inuu asagu hadalkan gacantiisa ku qoray yaa kuu sheegay buu yidhi soo ma dhici karto dad cadowgiisa inay hadalkan qoreen haddii xataa hadalkaas kutubtiisa aad ku aragtay waa inaad tiraa buu yidhi hadalkani waa gaalnimo laakiin ma aha inaad tiraa ibnu carabi waa gaal adigoon hubsan inuu hadalka yidhi yacni in la yidhaha waxdatulwujuud waa gaalnimo waad dhihi karta laakiin haddii inuu yidhi ibnu carabi waa gaal adigoon hubsanin inuu hadalkan isagu uu ka soo baxay midda kale wuxuu yidhi qolo welibaahi waxay leedahay istilaax iyaga u gaara marka hadal aadan garanayn oo aadan fahmi karin ha gelin buu yidhi wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahaye naasirulkabi sheekh axmedow dadka xertaada ah gacmaha iyo lugaha ayay kaa dhinkoodaan aad ayayna kuugu khuduucaan arrintaasna ilaahay unbaa xaq u leh in laysu dullayo loo khuduuco taasu sow gaalnimo cad ma aha iyo inay dadkaagu ku caabudaan sayd axmed ayaa yidhi haddaad tahay nin sharciga aqoon u leh dhegayso waxaan ku leeyahay waxaa xadiis saxiixa ku soo arooray wafdigii cabdulqays markii ay rasuulka u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam inay rasuulka labadiisii gacmood iyo labadiisii lugood ay dhunkoodeen ee ma nabigay caabudeen dadkaas hadday cibaado tahay dadka ahlulaahiga ahlu khayrka ah ee gacmaha iyo lugaha laga dhunkoodo ma nebi maxamedaa la caabudi jiray ilaa nebi maxamed ayaa gacmaha iyo lugaha laga dhunkooday waxaad kalood og tahay buu yidhi kitaab dhan in laga qoray jawaasu taqbiili alyadayn warijlayn labada lugood iyo labada gacmood in dadka ahlu khayrka laga dhunkoon karo kutub dhan ayaa laga qoray axaadiis fara badan ayuuna sheekhu arrinkaas uu u soo arooriyey barakaysigu waa gooni cibaadaduna waa gooni waxaana isaga kaa yaacay barakaysiga iyo cibaadada ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay dadka ahlulcilmiga darajadooda kor ayuu u qaaday nabiguna wuxuu yidhi buu yidhi sheekhu sala allahu alayhi wasalam laysa mina man lam yacrif licaalimina xaqa annaga naga mid maaha qofka sheekha caalimkaa xaqiisa aan garanin oo aan qadarinin naga mid maaha xaqa caalimkana waxaa ka mid ah in gacmihiisa la dhunkoodo ayaa xaqa caalimka ka mid ah caalimkana ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa intuba weyneeyeen marka in la weyneeyo shareecada islaamka ayay ku soo aroortay waxaana ka sugnaaday nabigu inuu yidhi sala allahu alayhi wasalam alculamaa warahatu alambiyaa culimmadu waxay dhaxleen ambiyada ayuu yidhi marka ninkii mubtadica ahi naasirulkabi wuxuu yidhi kolley annaga agteenna arrimahan oo kale in qofka sheekhaa gacmaha iyo lugaha laga dhinkoodo gaalnimo ayaan u naqaan buu yidhi markaasuu sayd axmed wuxuu ku yidhi subxaana allah oo wafdigii cabdulqays inay nabiga dhunkoodeen ayaan kuu keenaye nimankaasi ma gaaloobeen nabiguse dadka ma wuxuu amri jiray gaalnimo iyo shirki war intaasoo adilaha ayaan kuu sheegay oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga ah sala allahu alayh wasalam markaasaad weli taagan tahay annagu shirki ayaan u naqaanaa tani sow ma aha baadi cad ood ku sugan tihiin nimankiina mubtadicada ah naasirulkabi oo mubtadicii ah ayaa aad intuu u cadhooday wuxuu yidhi gaalnimoo dhanba waxay ku aruursan tahay duubkaagan iyo cimaamadaadaan weyn ood wadato ayaa gaalnimoo dhan kudhe ku dhex jirtaa buu yidhi markaasuu sheekhu ku yidhi gaalnimadu hadday tahay midda adigu aada aaminsan tahay ilaa adigu waxaad u taqaanaa gaalnimo wixii madhabkaaga iyo caqiidadaada kugu khilaafa ayaad gaalnimo u aaminsan tahay waxa aad aaminsan tahay haddii gaalnimada aad sheega ay tahay waxba naga dhibi maysa uu yidhi haddaad doonto gaal noo aamin laakiin gaalnimada shareecada waxay u taqaano haddii aad ula jeedid annagu isku hubaal iyo yaqiin rasmi ah waxaan u aaminsannahay in aan ku xididaysannay tawxiidka adinkuna wuxuu yidhi nimankiina mubtadicada ah waxaad diin ka dhigateen kitaabkan la yidhaha usuul oo adinkoo aada qorateenoo qoraallo yaryar oo shayuukhdiinna ay idiin qoreen ah iyo kitaabka la yidhaha alqawaacid markaasaad u malayseen diinta dhan iyo kitaabka iyo sunnadu inay kutubtahay rasaa'ilka yaryarka ah ay ku kooban tahay ama ay ku jirto ayaad u malayseen ama waxa kutubtaasi qorayso inay diin tahay ayaad u malayseen buu yidhi markaasu wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahaa adiga sheekh axmedow qur-aanka waxaad ku fasirtaa wax luqadda carabigu aysan oggolayn oo tafsiir carabiyaddu aysan oggolayn ayaad isaga fasirtaa qur-aanka ilaahayna wuxuu yidhi innaa jacalnaahu qur'aanan carabiya qur-aanka carabi ayaan ka dhignay sow ma aha taasi bedelaad kitaabka ilaahay aada bedelaysid sheekhii ayaa yidhi sayd axmed xaashaa lilaah ilaahayaa xumaatoo dhan ka dheer mana bannaana qur-aanka in lagu fasiro carabiyada wax khilaafsan waatanaa tafaasiirteennii way qoranta aayaadka ilaahay annagu aan ku fasirnay dadkuna way wada garanayaan annaguna qur-aanka waxaannu ku fasirnaa luqada iyo carabiyada daahirkeedu siday keenahayaan ayaan ku fasirnaa waxaan annagu aaminsannahay ada waafaqsan lagama maarmaan inuu yahay suurtagalna ma aha qur-aanka in la dhex galo qof aan ogaanin carabiyada aan aqoon u lahayn qofkii sheegta qur-aanka ayaan sir hoose aan carabiyada iyo luqada aan u soo marinna inuu beenaalo yahay ayaan aaminsannahay wuxuuna la mid yahay qof yidhi gurigii ayaan galay albaabkiina waa iga xidhan yahay wuu la mid yahay taas maca daalika annagu ma inkirayno allahu tacaala macaani uu uga furi karo dadka ahlullaahigaa awliyada ilaahay ka mid ah ayuu yidhi sheekhu wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahaa labada ragco oo sheekhow aad tukataan adiga iyo xertaadu salaadda maqrib inta aan la tukan aadaanka iyo aqimka maqribka inta u dhexaysa labada ragcoo sunna oo tukataan xaggee ku soo aroortay diintasi ma ka midta wuxuu yidhi sheekhu labadaas ragco oo markii maqribka la addimo sunnada la tukado nabiga ayay ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam isagaa tuka jiray ummaddiisana isagaa amray dad tukanaya intuu arkay ayuuna nabigu yidhi waad ku saxan tihiine sii wada marka waxayna ka mid tahay sunnooyinka laga soo guuriyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee xaadiisa saxiixa ku sugnaatay haddii adugu aad aragtay dadkii oo sunnadaas ka haajiray oo tukan waayey ha ku raacin dadka ee sunnada saxdaa adigu raac annagu mana odhanaynuu yidhi sheekhu labadaas ragco waa waajib laakiin waxaanu leenahay waa sunno axaadiista nabiga ayayna ku soo aroortay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahaa sayd axmedow dadka asxaabtaada iyo xertaada munkaraad fara badan ay sameeyaan uu yidhi munkar fara badan ayay sameeyaan qaarkood waa tuuga waxbay xadaan qaar waxbay maaragtaahay xantaan qaar waxbay caayaan qaar waxbay aflagaadeeyaan dadkaagu akhlaaq ma leh ayuu ku yidhi markaasuu sayd axmed bin idriis wuxuu ku yidhi maniga dadka xertayda ah ayaa khayr badan mise asxaabtii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kii kabiga ah mubtadica wuxuu yidhi asxaabta nebi moxamed aa khayr badneed sala allahu calayhi wasalam qarniyaalkao dhan ayagaa uga khayr badan sayd axmed wuxuu yidhi ma akhrisay qur-aanka kariimka ah wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahaa ma akhrisa aayaddan qur-aanka ah azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda ninka zinaystay gabadha zinaysata hala jeedlo ma akhrisay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa ma akhrisay waman yacsi allaha warasuulah ma akhrisay walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil iyo aayadaha la midka ah ma akhrisay khamrada aayadaha ka hadlahaya wuxuu yidhi haa waan akhriyey wuxuu yidhi aayadahaasi soo ma ahayn sababo ay ku soo degeen soo ma lahayn asbaab ay ku soo degeen soo ma ahayn dad xilligaa joogay oo intay khamro cabeen aayad ay ku soo degeen intay waxadeen gacmaha laga goyey xilliga nabiga soo ma jirin wuxuu yidhi haa de wuxuu yidhi ambiyada unbaa dembiga hal dembi aan lahaynoo macsuuma laga dhowray laakiin dadka kale khaladaad way geli karaan xilligii nabiga ayaana dad khalad geli jireen marka ma waxaad leedahay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam khalad way dhici jireen haddana xertaada ayaan khalad lagu arkin miyaad leedahay ayuu ku yidhi sheekhay marka wuxuu yidhi madaxa ayuu raariciyey ninkii mubtadica ahaa markaasuu asayid axmed ibnu idriis wuxuu ku yidhi dadku waxbay kaa sheegaan buu yidhi waxbay dadku ay kaa sheegahayaan oo fara badan oo ardaydaana ardaydaadii xertaada ay ka sheegaan waxa dadku ay naga sheegahayaan adiga miyaadaad ku aragtay mise qof lagu kalsoonyayo markhaati ayaad u haysaa markaasuu yidhi anigu idinkuma arkin markaasuu axmed yidhi shaydaanku qofka wuxuu qalbigiisa ku yidhaahaa qofkaas inay xun tahay aamin hadhowna haddii lagu weydiiyo waxaa tidhaha dadkaas sida lahaa marka shaydaan ayaa kugu qaraabtay buu yidhi oo kaa shaqeeyey markaasaad hadalkan sidaa u tiri haddaba qaybtii ugu horreysay ee taariikhdii asayid axmed ibnu idriis ayaa halkaa inoogu dhammaatay muxaadarada ku saabsan taariikhda sayid axmed ibnu idriis waxay noqon doontaa muxaadaro israacraacdo musalsala in shaa allahu tacaala hada wabilahi towfiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu